أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo sagaalaad ee suuradda ka mid ah suuratu towba wuxuu alla leeyahay wa minhum munaafiqiintii man ayaa ka mid ah yaquulu dhahaayo iidan idin lii aniga ii idin oo ifasax filqucuudi fadhiga ii fasax aan ka fadhiisto dagaalka walaa taftinnii ha i fitnaynin oo fitna ha igu ridin alaa hooy filfitnati fitnadii dhexdeeda ayay saqatuu ku daateen oo ay ku dhaceen wa ina jahannama jahannamana la muxiiqatun tu koobaysa waaye bilkaafiriina gaalada koobayso in tusibka haddii uu ku asiibo xasanatun xaalad hagaagsan tasu-hum way xumaynaysaa iyaga wa in tusibka hadday ku asiibto musiibatun musiibo yaquuluu waxay dhahayaan qad xaqiiqe ahe akhadnaa waan qaadannay amranaa digtoonnideennaan qaadannay waxaan waaba ogeyn waana ka digtoon digtoonnideennaan qaadannay min qablu hadda ka hor musiibada intaynan aynan dhicin ka hor wayatawallow way jeesanayaan walxaal hum iyaga oo farixuuna kuwa markaa faraxsan ah oo waxa ay samaynayaan ku faraxsan qul dheh nebiyow lan yusiibanaa na asiibi maayo ilaa maa kii maahane kataballaahu alla uu qoray lana annaga uu noo qoray maahane huwa isagu alle mowlaanaa ka noo gargaaraya waay wacala allaahi allo korkiisa un falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta alla un ha tala saarteen marka aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala anwaacdii asnaaftii munaafiqiintae yacni yuu rabbi subxaanahu watacaala tilmaamahooda uga waramayaa ee sababu nusuulka aayaddan waxay kusoo degtay jaddu bnu qays ninka aljad bnu qays la yidhaha ee munaafiqa ah bay kusoo degtay waxayna ahayd nebiga sala allahu calayhi wasalam markuu dagaalkii tabuug u diyaargaroobay ayuu wuxuu yidhi yaa abaa wahab hal laka fii jilaadi bani lasfar yacni ma leedahay yacni reer bani lasfar inaad markaa yacni aad la dagaalanto oo inaad yacni seefta ku garaacdo ma leedahay oo yacni maad dagaalkooda ka qeybgeshin yacni ruum benil asfar ruum ayaa laga wadaa markuu sidaa ku yidhi ayaa wuxuu yidhi ninka aljaddu bnu qays awata'danu lii yaa rasuula allah rasuul allow ma ii idmaysaa inaan iska fadhiistoon ka fadhiistaba fa innii rajulun anigu waxaan ahay nin uxibu nisaa'a haweenkaan jecelahay wa innii akhshaa waxaan ka baqayaa in ana ra-aytu haddaan anigu arko haddii aan arko nisaaa bani lasfar haweenka reer bani lasfar an aftatina inaan fidnoobaan ka cabsanayaa marka ii idin buu leeyahay haweenka ha igu fidnaynin haddaan arko waan ku fidnoobayaa fadhiga iyo ii idin fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu marka wuxuu yihi wahuwa mucridun canhu isagoo ka jeesanayo qad adintu laka waan kuu idmay buu yidhi asagoo saa uga sii jeeduu yidhi waa kuu idmay fa cinda dalika anzala allahu meeshaabuu alla wuxuu soo dejiyey wa minhum man yaquulu dan lii walaa taftinnii ayuu soo dejiyey marka sababu nusuulka aayaddu sidaasay ahayd marka alla wuxuu leeyahay waminhum munaafiqiintii man ayaa ka mida yaquulu dhahayo waa aljadu bnu qayskaas iidan lii i idin oo yacni ii ruqsay oo ii fasax filqucuudi fadhiga yani isti'daankaasi wuxuu ku dhacayo waa maxduuf waa la qadaraa maxaa loo idmayaana fi lqucuudi fadhiga io idin walaa taftinnii ha igu fidnaynin ey binnisaai haween haigu ha igu fidnaynin haweenka markaasuu alla wuxuu yidhi alaa hooy fi lfitnati fitnada dhexdeeda ayay saqaduu ku daateen fitnadii bayba ku daateen ay ku dhaceen fitnada ay ku dhaceen oo ay dhexdooda ku daateenna waxay tahay fitnatu takhalluf inay nebiga kadib maraan rasuulka ilaahay oo socdoo baxaayo iyagu inay iska haraan wa duhuuri kufrihim wa nifaaqihim munaafiqnimadooda iyo kufrigoodii oo bannaanka usoo baxay sidaas waaye marka yacni midda waxa soo muuqday oo markaa fitnada ay ku dhaceen nifaaqoodiiyo bannaanka soo baxayo bud soo dhahay rasuulkii oo ay ka hareen oo amarkii rasuulku ay ka tageen diintii oo ay garabkeeda ka baxeen lafdiga aayaddu ay cabirtayna cajiib uu leeyahay alaa fi lfitnati saqatuu saqatuu marka waxay yani lafdigaani yumbiu can tamakuni wuquucihim fiiha fitnada inay si fiican ay ugu dhaceen ayuu war ayuu lafdigan ka tarjuma yacni fidnadii bay ku daateen waaye marka si fiicanay u dhex galeen ayb ee fidna ka carar maahan kuwaani ay alaa fi limi saqatuu dembigii bay ku daateen marka macna al aaya waxay tahay beentiis waaye haweenka ha igu fidnaynin iyo benil asfar haweenkooda haddaan arka waa ku fidnoobayaa iyo ujeed kale iyo diin iyo waaa yacni alla kacabsi waxaa kama ahane wuxuu fursad iyo marmarsiyo uun uga dhiganayaa sidii uu diinta garabkeeda uga bixi lahay marka fitnow sheegayaa midda uu ku midday ku dhacayaana ka daranoo nifaaqii iyo munaafiqnimadii iyo rasuulkii oo amarkiisii laga tago iyo diintii oo laga la gacan bidixeeya iyo waxyaabahaas waaye marka fitnada ay ku dhex daadanayaan marka waxaa laga hadlayaana de rasuulku iyo rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ree wuxuu ku duulayay ruum oo gaalo ah ilaahay baana sidaa amray marka amarkii alle rasuulkii ilaahay oo fulinayo cidda lala dagaalamayo oo ruum oo gaalo ah yacni waxyaabahaas rasuulkii oo le warkaalaya inay iyagu ka haraan fidno ka weyn maba leba taasaa fidno oo ah nifaaqaas iyo qalbi xumada ay uga maqan yihiin rasuulka sala allahu calayhi wasalam inay la dagaalka ay dhinaciisa ka saftaan macnaha sidaas waaye marka aayaddu haddii qofku maalan ishtibaah oo wax ay ka shaki galaan oo uu ku dhaco marka yacni xaqiisa iyo baatilkiisa uu kala gara waayo shayga ama ish waxaa galay marka dagaalkii baa iskaga ekaaday ma kii lays amray miyaa waajibka ahaa mase ma ahan ishtibaah baa qofka maalan mararka qaar ku dhacayo qofka ishtibaaha uu ku dhaco ee kala garan waayo shaygan xaqiisa iyo baatilkiisa hadduu sidaas uga joogsado alaa fi lfitnati saqatuu in loo daliishado oo la yidhaahdo saxiix ma aha waayo fitnada lafteeda ishtibaaha fitno waayaba oo xudayfatu bnulyamaan radia allahu canhu abuu mascuudin albadri saxaabiga cuqbat bnu camrinba wuxuu ku ayaa yacni wuxuu ku yidhi atacrifu diinaka yaa abaa mascuud abuu mascuudow diintaada ma garanaysaayo ma taqaanaa markaasuu yidhi haah fitno kugu dhici maysuu yidhi marka haddaad kala garanaysid xaq iyo baatil waxay kale yihiin inama alfitnatu ida ishtabaha calayka alxaqu waalbaatil haddii xaqa iyo baatilka ay iskaa dhex galaan ood kala garan weysa kee xaqa kee baatila markaas yacni fidnadu xaaladaas waayo oo jahliga iyo wax kale faham la-aanta marka ay adiga ku haysato qofkaasi isagu markaa xaaladaas hadduu istaago ilaa wax u kala caddaadaan ma gardarna fidnada halkan lagu xusayana waa nifaaq iyo yacni dibindaabiyo diinta lala doono taa marka in la fahmo aaday muhim u tahay waayo dagaaladu saddex nooc waaye mid waxa uu yahay waa dagaalka gaalada lala dagaalayo oo dee safka uu kala soocan yaho xaq xaqiisa uu cad yahay waa jihaadkaas oo badlu aljuhdi fi muqaatalati اlkufaar liiclaa'i kalimat اllaahi midna waxaa weeyaan qofku waa muslim muslimnimada waa u ogoshahay laakiin adigu kugu soo xadgudbay waa saa'il haddii saa'ilkaas shuruudiisa iyo dawaabidiisii meesha ay taallana dagaalkiisu waa bannaan yahay oo rasuulka sal ll cl slam waa ka yidhi man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid waman qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiid nooc kaloo saddexaadoo dagaalada ka mida waxa uu yahay kuwa muslimiinta ka dhex dhaco dhexdoo dhexdooda oo labada geesba ay baatil ku dagaalamayaan adduunye raadis waaye kursi raadis waaye kaasoo kale ida altaqa almuslimaani bisayfayhimaa falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar kii nebigu yidhi waaye sala allahu calayhi wasalam xaalad waxaa jiri karta qofka ou kala garo weyn karo kee yacni maxaa la raacinayaa oo qaybahee la raacinaa haddii uu kala garo waayo xaaladahaas oo kale qofku markaas uu ka istaago qofkaasi markaa yacnii qof fidno ku dhex jira ma bal fidnada lafteedu ka cararayba qofkaas uu markaa yacnii inuu ku jiro iska dhaafe saxaabaduna dagaaladii ka dhex dhacay waayihii dambe waa tii markaa intii ka fadhiisatay usaamat bnu zayd iyo sacd bnu abi waqaas iyo moxamed bnu maslamo iyo intooda badan waxa ay uga fadhiisteen ishtibaah qaar baa cali waxay ku yidhaahdeen seef isii haddaad ii keento seef ii sheegayso kan ku dhufo waa gaal kan ha ku dhufanin waa muslimo ma bannaano inaad ku dhufato haddaad ii keento waa ku raacaa bay dhihi jireen haddii kale aniga ma ku raacayo qofku marka hadduu diinkiisa oo markaa yacnii oo u cabsanayo ee ishtibaah ou galo ishtibaahuna de waxaa weeyaan inuu jiro iyo inuunan jirin masale cilmi iyo u baahan waayo masale iska caatifo iskaga iskaga dhisan ma aha marka meesha marka aayaddaas marka inaan xaggaas loo qaadin waa muhim oo labadaas lakala la kala garto waxa hadda marka aayaddani ay ka hadashay waa jihaad nebigiiba horkacayo ee ilaahay u waxyooday ee nebiga daaco mutlaqa ou lahaaba wuxuu leeyahay maya ku raaci maayo marmarsiyoona nifaaqiisiina qur-aankii baa ka hadlaya laakiin waqtiyada marka waxa ummaddan dhe ummadaha dhexdooda ka dhex dhaco iyo iyagu waxyi hadda kala saarayo ama bidaat fulaan oo yacni qofkan mucayanka munaafiqa aan la sugaynin hadeertaan qofku inuu markaa waxa ay yacnii uu qof ugu tuuro nifaaq oo munaafiqaad tahay uu yidhaahdo aaday khatar u tahay alaa hooy fi lfitnati fitnada dhexdeeda ayay saqaduu ku daateen kuwa ay ku dhaceen wa ina jahannama jahannama la muxiitatun tu koobaysa waaye bilkaafiriina gaalada mid koobaysa oo hareereynaysa waaye oo ka baxsan maayaan in tusibka xasanatun in tusibka hadday ku asiibto xasanatun xaalad hagaagsan hadday kugu dhacdoy ku asiibto tasu xumaysee hum iyaga way xumaynaysaa xaaladaa wanaagsan baa iyaga xumaynayso wa in tusibka hadday kugu dhacdo musiibatun musiibo yaquuluu dhaheen oo waxay odhanayaan qad xaqiiqe ahe akhadnaa waan qaadannay annaga amranaa digtoonideennan qaadannay ay xidranaa ayb qad akhadnaa amranaa macnaheedu waxay tahay ay qad akhadnaa xidranaa digtoonideennan qaadannay mar hore ayb ama xadaranaa ay akhadnaa bilxasmi go-aanan waxaan ku gaarnay fi lqucuudi can ilqaswi duulaankoo laga fariisto min qablu hadda ka hor min qabli haadihi lmusiiba musiibadan kuwan ku dhacday horteed ayaan inagu go-aan fiican qaadannay waa iska dhaafnay waaba fadhinay marka amra amarka halkan marka waa digtoonida digtoodin digtoonideenaan qaadannay inta aynan musiibadaba imaanin ayay dhahayaan dad wax ka saayay iska dhigayaan musiibaduna waxaa lagu kala soocaa muuminka iyo munaafiqa maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aطayib wamaa kana allahu liyulicakum cala algeyb ilaahay qeybka idinma tusaayo laakiin markay arrin timaadaba dhacda ay dhacdaba waa lagu kala baxaa oo mu'minka dhabtaa iyo munaafiqi waxbaa ku kala baxayo marka iyaguse waay haddii muslimiintu ay mar walba guulayso lahaayeen oo guusha iyaga un mar walba wada lahaayeen qof walba iska soo geli lahaay marka marna waa guuleysanayaan mar waa laga guuleysanaa laakiin caaqibada dambey leeyihiin si loo ka maxaa marka guuldarada ku dhacaysa mararka qaar maxay keenee in la kala sooco muuminkii iyo munaafiqii lagu kala sooco wayatawallow yacnii way jeesanayaan walxaal hum iyaga oo farixuuna faraxsan ayay jeesanayaanoo waxa ay samaynayaanee xumida ah iyagoo markaa yacnii ku faraxsan ay masruuruuna bimaa naalaka min almusiibati musiibada kugu dhacday oo ku faraxsan markaa musiibo diinta ku dhacday haddaad ku faraxdo inaadan diintaba rumaysnayn ay daliil u tahay taas ama ayba tahayba ayb qul lan yusiibanaa ilaa maa kataba allahu lanaa qul dheh lan yusiibanaa nagu dhici maayo oo na asiibi maayo ilaa maa kii maahane kataballaahu alla ou qoray lanaa annaga ou noo qoray wixii ou rabbi noo qoray maahane naasiibi maayo wax kale ee dheef ama qul waxaa tiraa lan yusiibanaa nagu dhici maayo na asiibi maayo ilaa maa kii maahane kataballaahu alla ou qoray lanaa ay calaynaa annaga korkeenna wuxuu ilaahay ku qoray unbaa nagu dhacay huwa isagu alle mowlaanaa ka noo gargaaraya waayo wacala allaahi alla korkiis un oo keliyata falyatawakal ha tala saarteen almu'minuuna mu'miniinta ilaahay un ha tala saarteen ibnu jariir wuxuu yidhi fa innahum in yatawakaluu calayhi hadday rabbi tala saartaan walam yarju nasra min cindi gayrihi guushana aysan ka rajaynin ilaahay heyrkiis agtiisa walam yakhaafuu shay-an hayrahu waxaan allaahayna aysan ka cabsanin yakfihim ilaahay waa ka kaafinaya umuurahum arrimahooda wayansurhum calaa man baqaahum qofkii ka gardaroodana waa uga gargaarayaa wakaadahum oo shirqoolo marka shirqoolka gaalada iyo dhibkooda horta qofku waa inuu ilaahay ku kalsoonaado o rabbi tala saarto asbaabihii ou diyaarsado amarka ilaahay ou ku socdo isaga ka guuleysanayo qul hal tarabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyn qul dheh hal tarabbasuuna maa tarabbasuuna ma suganaysaan idinku binaa annaga nalama suganaysaan ilaa ixdaalxusnayeyni labadii wanaag labadii xaaladood ee wanaagsanoysanayd middood ma ahane labada xaalad ee wanaagsan middood maahane wax kale nala sugan maysaan wa naxnu annaguna natarabbasu waan suganaynaa bikum idinkaan idinla suganaynaa an yusiibakum allahu allah inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab ou idinku asiibo cadaabka oo min cindihi ilaahay agtiisa ahaaday ayb ow amase biaydina annaga gacmaheenna cadaab ku ahaaday fatarabbasuu sugta oo korta inaa annagu macakum idinka la jirkiina mutarabisuuna kuwa koranayo suganayaan nahaye ayb qul dheh hal tarabasuuna hal bimacnaa maa waaye macna nafyi bay wadataa qul waxaa tiraa hal tarabasuuna maa tarabasuuna ay maa tatarabasuuna sugan maysaan binaa annaga nala sugan maysaan ilaa ixdaal xusnayeyni labada xaaladee wanaagsan middood maahane labada xaaladee wanaagsan marka fatxun ow shahaadatun guul in la helo cadowgii laga adkaado ama in ilaa yacnii ilaahay dartiis nafta u go-do oo markaa shahaado la helo labadaa xaalad ee mid kastaa ay fiican tahay oy wanaagsan tahay weeyaan un midkood waxaad nala suganaysaan wax kale ma haddaan dhimannana xaalad wanaagsan waay haddii aan noolaanoon idinka guulaysannana xaalad wanaagsan waay mid un labadaas unbaad nala koranaysaan wa naxnu annaguna natarabbasu waanu suganaynaa bikum idinkaan idinla suganaynaa an yusiibakum allahu allah inuu idinku asiibo bicadaabin cadaab cadaabka oo min cindihi ilaahay agtiisa ka ahaaday cadaab ilaahay agtiisa ka ahaadayo in ama dhulka la idinla gooyo ama aafo kor idinkaga timaado ama aakhiradaba ayb ow biaydiinaa bicadaabin cadaab cadaabka oo min cindihi ilaahay agtiisa xaggiisa ka ahaaday ow biaydina ama gacmaheenna ku ahaaday ay bicadaabin kaa-inin biaydina cadaab innaga gacanteenna yacnii ku ahaanayo oo gacanteennaa laydinku cadaabayaa kalqatli dil calal kufri gaalnimo markaa aan idinku dilno korkeeda ayb cadafku marka wuxuu ku dhacayaa calaa sifati cadaab cadaabka nactigiisa ama sifadiisa ayaa cadafka uu ku dhacayaa oo marka an yusiibakum yani wanaxnu natarabasu bikum an yusiibakum اllahu bicadaabin cadaabkii waa la sifeeyey maxaa lagu sifeeyey cadaabka oo min cindihi cadaabka oo biaydina amase kaa-inun biaydina marka wuxuu ku cadfan yahay marka macduufku marka wuxuu ku xiran yahay oo uu ku cadfan yahay sifada nactiga cadaabka cadaabka la nactiyeeyey nactigaas ayuu ku cadfan yahay marka ayb fatarabasuu haddaba iska sugta marka idinku waxay tahay imaa inaan annaga idin dilno gacanteena laydinku ciqaabo aayatiin xumo iyo kufri a ku dhimataan amase in ilaahayba uu idin dilo idin oofsado cadaab xaggiisa idinkaga yimaado fatarabasuu sugta oo korta inaa anagu mutarabisuuna kuwa koranayaann nahay macakum idinka la jirkiina qul anfiquu طawcan ow karhan lan yutaqabala minkum qul dheh anfiquu bixiya yacnii haddaad bixisaan ayay ka dhigan tahay dawcan daa'iciina xaal aad tihiin idinka oo adeecsan oo kuwa ilaahay adeecaya aad tihiin oo ikhtiyaarkiina ow amase karhan kaarihiina xaal aad tihiin idinkoo nacayo haddaad bixisaan ood nafaqaya bixisaan lan yutaqabala ay falan yutaqabala lama aqbalaayo minkum idinka xaggiina laydinka aqbali laga aqbali maayo inakum idinku kuntum waxaad ahaydeen qowman qolo qolada oo faasiqiina daacada rabbi ka baxay wamaa manacahum kama celinin an tuqbala in la aqbalo minhum iyaga xaggooda laga aqbalo nafaqaatuhum sadaqaadka ay bixinayaan ilaa annahum uun waxaa ka celiyey iyagu kafaruu billaahi inay alla ku kufriyeen wa birasuulihi rasuulkiisa ay ku kufriyeen walaa ya'tuuna ma imaanayaan asalaata salaada ilaa walxaal bay imaanayaan un hum iyagu kusaalaa ay yihiin kuwa caajis ah oo wahsanayo walaa yunfiquuna ma bixinayaan ilaa walxaal hum iyagu kaarihuuna kuwa nacaya ay yihiin un maahane marka qul anfiquu tawcan aw karhan anfiquu hadda waa ficil amar waaye waxaa la yihi marka qiila haadaa amrun macnaahu lkhabar waa amar macnihiisu ou khabar yahay habar see ku noqonaa marka waxay ka dhigan tahay ay anfaqtum daa'iciina ow kaarihiina qul anfiquu qul dheh anfiquu dawcan yacnii wax bixiseena dawcan daa'iciina idinkoo adeecsan oo ogol kuwa ogol ah ow karhan kaarihiina kuwa nacayo ahaateenaaba lan yutaqabala minkum lama aqbalaayo xaggiina laga aqbali maayo saas oo kale ka dhigan tahay taas waa wej oo marka anfiquu amarkan in laga dhigo waa amrun macnaahu lkhabar macnaha labaad waxay tahay amrun macnaahu shardu amar oo macnihiis ou shardi yahay marka maxay ka dhigan tahay qul anfiquu ay in anfaqtum shardi macnihiisa ka dhig ka laqbay oo waxaad leedahay marka qul waxaa tira anfiquu in anfaqtum haddii aad wax bixisaan nafaqaad aada bixisaan dawcan daa'iciina idinkoo ogol ah ow karhan kaarihiina idinkoo diidayoo nacayo lan yutaqabala ay falan yutaqabala lama aqbalaayo minkum idinka xaggiina laydinka aqbali maayo marka fa-aan soo qadaraynaa maadaama yacnii lan yutaqabala aan anfiquuda aan wax ka dhignay shardi aan gelinay oo in anfaqtum aan ka dhignay fa-dii marka jawaabta gelaysay waa in marka lala imaado ay falan yutaqabala minkum halkaana marka yacnii taasna waa u badan yihiinba rag badanaa sidaa ku tegay oo luqawiyiin ah marka waxaa la leeyahay alkalaamu kharaja makhraja almri muxuu uga soo baxay makhraja alamri lilmubaalagati waa lagu xeel dheeraanaya isla aad baa marka loogu xeel dheeraanayo waxaa la leeyahay si kastood wax u bixisaan wax laydinka aqbalaayo ma leh maadaama in allaale inta aada gaala tihiin ayb meeshaas xoogaa yar war baa la geliyaay waxaa la yidhaahdaa abuxayaan isaga wuxuuba dhahaa haddii anfiquudan la yidhaha amrun bimacna shardi haddii la dhaho ee meeshaan falan yutaqabala in la dhahay ahaan lahayd ee maadaama aan fa-dii la gelinin wuxuu leeyahay marka haddii macnuhu macnaha hadalkaani hore haddii uu yahay macna shardi buu wataa haddii la dhaho kaana aljawaabu jawaabtuna waa inay noqotaa ka jawaabi shardi jawaabu shardiga meeshaan oo kalena falan yutaqabala munaasib uu ahaa lahayd maadaama aan fa-dii la gelinin oo aan loola macaamilin sidii shardigii caadiga ahay marka wuxuu leeyahy anfiquudan ha laga macneeyo khabar oo ha laga dhigo anfaqtum dawcan ow karhan ogol iyo diidmo wax ku bixiseena lan yutaqabala minkum maba la idinka aqbalayo sidaaba ha layska dhahu leeyahay inakum idinku kuntum waxaad ahay waxaad ahaateen qowman qolobaad ahaateen faasiqiina daacada rabbi ka baxay baad noqo ayaad ahaateen meeshaan marka muctasilada waxay u deliishadaan madhabkooda baatilka oo waxay leeyihiin qofka marka murtakibulkabiiraha fisqiga ku dhaco mar haddii la yidhi faasiqiinaad tihiin faasiqnimada darteed baan acmaasha laydinka aqbalaynin waa in qofka murtakibulkabiiraha marka muslim uusan ahayn ugu yaraan muslim ma aha waayo hadduu muslimya waa laga aqbali lahay maadaama aan laga aqbalaynin sababkaan looga aqbalayninna fisqiga uu yahay waxay leeyihin markaa dembiga kabiirada qofka marka uu ku dhinto aakhirana naartuu ku waaraa adduunyada markuu joogana muslimna maahan gaalna maaha almanzila bayna almansilatayn buu joogaa darajo u dhexayso muslimnimada iyo gaalnimada waana madhab daahirulbutlaan ah aayaddan in laga fahmaano waa baciid sababtoo ah aayaddan kufaaray ka warantay waayo aayadda ka dambayso wamaa manacahum an tuqbala minhum nafaqaatuhum ilaa anahum kafaruu billahi birasuulihi baa layihi gaalka waa kaan waxba laga aqbalaynin qof muslima dembi kabiiro ahba ha ku jiree wixii uu ikhlaas u sameeyo ee isagoo si saxan uu u sameeyo waa laga aqbalayaa taas amaa qowluhu tacaala inamaa yataqabalu llahu min almuttaqiina muttaqiintaas camalkaas qofkii ilaahay uga cabsadaa loo jeedaa ee qofkii taqwada dhammaystiray bis buu ilaahay wax ka aqbalaa ee kuwa kalena camal u ansaxaya male ma maahan saas keliya camalka waxa buriyo kulliyan u buriyo oo xubuud kulli ah yacni waxyaabaha adiga acmaashaada si kulli ah u baabi'inayo waa qofku inuu diinta ka baxo hadduu muslin awal ahaa haddii uu gaal yahayna waa gaalnimada waana inay ku dhintaan markuu ku dhinto waay weliba waayo suuratu lbaqaraan kusoo marnay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun fayamut waa shardigay ku jirta ee isagoo gaala dhinto kuwaas acmaashooda waa burbur waa waa waa burtay marka haddii aada maqasho shay baa acmaashaada dhan baabi'inaayo waa kufri iyo riddo laakiin qofkii isagoo mu muumin aho weli aan diintii ka bixin camalkiisa qeyb waa ka buri kartaa qeybna waa inay baaqi noqoto xubuud kulli ah gaalnimada bisaa keento ayb walidaalika xubuud juz-iya ma jiri karaa waa jiri karaa oo waa dhici kartaa macsi intaad samayso camalladay aada samaysay wax kamida inay kaa baaba-aan wax kamida kulligiis ma rujinayso masaladaas in la fahmo waa muhim xadiidka ah man taraka salaata alcasri faqad xabita camaluhu iyo saasay ku xambaaraan culummada yani maalintaa wixii uu sameeyey waa yaa yaa ka buraysa waxaagoo dhan waa ka kac yacni wax hore aada u samayso oo dhan ma jira maahan kaas gaalnimadaa samaynayso waana markuu qofka ku dhinta gaalnimada waxaa soo hartay marka innakum kuntum qowman faasiqiin faasiq lafteeda in laga fahmo in laga fahmo qof muslima oo gelabgelab ah iyado lafteeda isdilaax dambe waay waa eray bixin culimmadii dambe uun la imaadeen sharcigana qur-aanka iyo sunnada nebiga iyana waxaa lagu fasiraa yani sida shareecadu yani erey bixinta sharciga ayaa laga hormarinayaa curfiga iyo caadada dadka hadda maalan annaga inta badan maanta haddaad tiraa qofkaas waa faasiq ama waxaas waa fisqi qof gaalnimo ka fahmaysa ma leh inta badan faasiq kaafir maahanay kuleeyihin waa qof muslim oo laakiin dembi ku dhacay baa faasiq la yidhaha laakiin xaqiiqadu waxay tahay sharciga erey bixintiisu faasiq gaalna waa noqon karaa gaalku faasiq waa la yidhaahdaa qof muslim oo diinta aan ka bixinoo xumaan la imaadayna faasiq waa la dhahaa marka qur-aanka la fasiraayo marka haddii lagu fasiro isdilaaxaadkan dambe waa la dhumaa saxna ma ahan sidaas waayo qur-aanka hadda meeshaan oo kale innakum kuntum qowman faasiqiin ay kaafiriina waay macnaheeda ile waxaa laga hadlaya waa adda gaaladii moogtahay afaman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun waa gaalka waxaa u daliila waama aladiina fasaquu fama'waahum nnaaru kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha naaran maba ka baxayaan haddii la yidhi fasaquudan ay kafaruu waayo macnaheeda qur-aanku faasiq kaafir waa u yaqaanaa meelo waxaa qur-aanka ku jira faasiqa qofka isagoon gaaloobin muslin ah xumaan ka dhacday faasiq loogu tilmaamay waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam yatuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum hamaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abadan wa ulaa'ika hum lfaasiquun soo maaha faasiqiintaas yaa yaa waa gaal waayo maa laga wadaa maya qof muslima qadaf samay karo xilliga rasuulka ay dhacday xasaan iyo misdax iyo xamna iyo rasuulka xadulqadafkiiba uu ku dhuftay siddeetankii jeedal diintana kama bixin soo ma fahmin marka macnaha waxaan ujeedaa faasiq marna gaalou noqon karaa marna qof muslimoo gef ku jirou noqon karaa sidee lagu kala ogaanaa hadba meeshay ku jirto waa in la la fiiriya marka siyaaqa haddaad faasiq meeshii kaa hor timaadana aada muslin gelabgelaba u qaadato meeshii kalena aada yacni gaal baadan faasiq aadan u haysanin macnihii qur-aanka waa kaa qaldama markaas meelahaas marka walidaalika masaa-isha noocan masaa'il asmaa walaxkaamaa la yidhaha faasiq dhaalim muumin kaafir muslim munaafiq mushrik waa asmaa sharci ah sharcigu qaabkii siduu u habeeyey waa in loo raaco haddii kale haddii aan loo raacin waa lagu dhumayaa kan baa waxaa lagu tadbiiqinayaa kan kan baa kan lagu tadbiiqinayaa meeshaas marka waxaa ka imaanaya dhib fara badan wamaa manacahum kama reebin an tuqbala minhum in laga aqbalo xaggooda nafaqaatuhum waxa ay bixinayaan in laga aqbalo kama reebin oo kama celinin in la aqbalo ilaa anahum iyagu kafaruu billaahi inay alla ku kufriyeen un maahane wa birasuulihi inay ku kufriyeen maahane sababkaasaan looga aqbalin marka ilaa anahum anna jumladaani hadda ilaa anahum kafaruu billaahi wa birasuulihi faacilka manaca meeshaas waa marka manaca laba faacilay qaadataa kan hore waa hum waxaan ujeedaa laba mafcuul cafwan faacil iyo laba mafcuulay qaadataa mafcuulkeeda koowaad waa wamaa manaca hum humtaas an tuqbalana waa mafcuulkii labaad wamaa manacahum kama celinin iyaga qabuula nafaqaatihim ilaa ma ogtahay antaani waa masderiye waa masdera laga dhalaalina masderkaasi marka fii maxali nasbin waa mafcuul labaad kama celinin in la aqbalo qabuula nafaqaatihim ilaa anahum jumlada anahum kafaruuna faacilkii waay inay kufriyeen baa ka celisay camalkooda in la aqbalo yani kufrigaa ka celiyey waay ayb walaa ya'tuuna ma imaanayaan asalaata salaada ma imaanayaan ilaa walxaal hum iyaga oo kusaalaa wahsanayo kuwa wahsanaya maahan walaa yunfiquuna ma bixinayaan ilaa walxaal hum iyaga oo kaarihuuna kahanaya maahan meeshan marka halkan ilaa anahum kafaruu billaahi faacilkii manacada waa n waa ku sheegnay wej labaadaa bannaan oo faacilka in laga dhiga allah wamaa manacahum ilaahay ma reebin kama reebin iyaga an tuqbala minhum nafaqaatuhum qabuula nafaqaatihim ilaahay ma diidin oo iyaga uma diidin ilaa anahum ay ilaa liannahum iyagu iyagu kafaruu inay kufriyeen bilaahi alla ku kufriyeen wa birasuulihi ay ku kufriyeen darteed maahane wax kale ilaahay ugama reebin sidaasna waa la dhihi karaa sidai horaasa fiican daahirna ah falaa tucjibka amwaaluhum walaa wlaa walaa wlaaduhum inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunyaa falaa tucjibka yownan ku cajab gelinin amwaaluhum maalyaalkooda iyo walaa awlaaduhum ilmahooda toonayaynan ku cajabgelinin inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu rabaa ou doonayaa un liyucadibahum tacdiibahum iyaga cadaabidooda unbau alla rabaa ou doonayaa bihaa bil amwaali maalyaalkooda uu ku cadaabo fi lxayaati noloshii dhexdeeda addunyaa dhoweyd watashaqa ay baxdo anfusuhum nafahoodu inay baxdo oo nafahoodu ay baxaan walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo a mahan ayb maalkaas markan waxa ay bixinayaan marka labada aayadoo hore waxaa laga qaatay gaal ilaahay inuusan waxba ka aqbalaynin markaa dadka dhahay jannada u gelayaa meel cidlaa bay ku dhegan yihiin naf aan muslimad ahayn janno ma gasho ibnu judcaan markii rasuulka la su-aalay ee la yihi nin martisoor badanoo waxbixin badanoo qaraabo xiriirin badan buu ahaaye bal ka warranaa la yihi ma wax ma helayaa aakhiro markaasuu nebigu wuxuu yihi inahu lam yaqul yowman qadu rabi kfir lii khadii'atii yowma ddiin weligiis ma dhihin ilaahu dembigeyga aakhiro dhaaf yani aakhiro ma rumaysnayn gaalow ahay see wax loo siinaa marka waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura adduunyada marka in lagu siiyo xoogaa loo waasiciyo wax la siisiiyo baciid maahan taas wixiisa inuu adduunyo ku qaato laakiin aakhiro maya iska dhaaf in la yidhaah muslimiintan tirada badan gaaladaa ka fiican in la yidhaahdo oo ma waxaad il dadka qaar baa waxay ku leeyihiin qofkan bani aadamka ay ka nabadgelayaan oo bani aadamka u naxariisanayo oo agoonta wax siinayaan naar gelaya ma ay leedahay midkan muslimka dilaayo muslimiintan isdilaysana jannay gelay maa ii sheegay buu ku leeyahay daj ra-yi maahan jannada jannada ilaahay baa waxa lagu galay iyo waxaan lagu gelin isagaa isaga sheegaya saa iskale jannada ta kale qofkan muslimkaa dembi kasta ha ku jira islaamnimada looga bixi maayo caqdu tawxiid intuu haysto yacni rajuu leeyahay aakhirada laakiin qof gaalnimo ilaahay kala hortegay rabbigii abuurayba diiday maa ma waxaan ku qiimeynaa agoono wax siiyaa maan ku qiimeyneynaa isaga rabbigii abuurayba dafirsan yahay ayb marka meelahaas oo kale waa fakerka dadku afkaaraha wareegayo ummadda haddeertaan aada ugu wareegeysa afkaara iska adduunyo ku dhisan wax marka macno badan inay yeelataa ma aha qaar waxaa jira waxay sameynayaan macaasi dunuub markii la yidhaha war waxaan maxaad u sameynaysaanne waxay leeyihin annaga dadaan ka quudinaa agoon iyo ummadahan ka gaargaarnaa yacni foundationaan leenahay dadka aan ka kaalmeyna ayay ku leeyihiin qofkaas xaaraan marka aan sameynaa liajlisaan u kaalmeeyo qof u caawiyo sax maahan qofna ha caawinin xaaraanta iska dhaaf taasaa muhiim haddaad wax caawinaysana wax fiican dadka ka caawo hadda ka hor baa masar waxaa dhacday nin baa masjid aad u dhib badnaayo dadka dili jiray oo ummadda maalka ku dhibi jiray oo canshuuro badan ka qaadi jiro dhib badnaa ee xaakim ah baa marka masjid buu dhisay marka waxaasuu masaajid ka dhisay xaaraanta ah markaasaa markuu dhintaa masjidkii waxaa lagu qoray ka kaafilati lyatiimi min kadi farjiha lakil weylu laa tasni walaa tatasadaqii ninka shanigiis wuxuu la mid yahay naag agoon kafaalo qaadayso maxay ku kafaalo qaadeen jirkeeda waa iska zinaysanay lacagay qaadeen agoonay wax siin ay siinay ku kafaalo qaadeen marka lakil weylo war halaagaa kuu sugnaadaye laa yacni laa tasnii ha zinaysanin walaa tatasadaqii waxna ha sadaqaysanin marka ummad ha qaribin meel xun ha u furin dadka yacni meel gabdhihii lagu halleeyo gabdhihii yaryaraa wiilashii dhalinyarada iyo lagu halleeyo xumaan lagu sameeyo markaa yacni shiishad lagu cabo oo balaayo iyo zino lagu sameeyo ha u furin dadka waxna ha siinin dadka haddaad rabto waayo intaad dhibaysaa ka badan waxbaan bixinaada aa leedahay marka dadka qaaraa madaxa u ruxaayo waxaas waxay u malaynayaan fal falsafad sax ayay u haystaan waa falsafad marka jaan oo shaydaan marka alla wuxuu leeyahay falaa tucjibka amwaaluhum maalyaalkooda yaysan ku cajabgelinin walaa awlaaduhum ilmahoodana yaysan ku cajabgelinin ilma badnaanta inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum meeshaan marka inta badan waxaa badan ficilka iraadada booska mafcuulkiisaba inuu dhaco ficil mudaaric oo laam ay ku jirto hadda sidaan oo kale markaasoo kale waxaa la leeyahay laamka waxaa la yskala dhaqmaa xaraf masder oo kale laga dhigaa xaraf masder oo kalea laga soo qaadana xaraf masder marka laga soo qaadana mafcuulu bihiga ficilka iraadada isagaa noqonaya marka macnuhu wuxuu noqonayaa inamaa yuriidu llaahu alla wuxuu doonayaa liyucadibahum ay tacdiibahum cadaabidoodu rabaa alle bihaa bilmaali bilamwaali maalyaalka uu ku cadaabo maalyaalkoodu ku cadaabayaa fi lxayaati noloshii addunyaa dhow yani dhoweyd dhexdeeda nolosha addunyadu ku cadaaba see loogu cadaabayaa laba macno waay yuriidu llahu liyucadibahum biha fi lxayaati اddunyaa in ay tahay marka maalka kasbay kasbidiisa iyo ilaalintiisa iyaa dhib ayaa lagu dhibaa marka dhibow kusoo shaqeynayaa ilaalintiisuu u walwalayaa xaqii lagu lahaa ee sakadii buu ka bakiilaa intaasoo dhan marka waa halaag maalkii lagu halaagayo ayb waxaa kaloo aayadda ku bannaan taqdiim iyo taakhiir oo macnuhu noqonayo falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum aysan ku cajabgelinin fi lxayaati اdunyaa addunyada dhexdeeda ay ku haystaan yuriid llaahu alla wuxuu rabaa liyucadibahum biha tacdiibahum biha inuu ku cadaabo fi laakhirati marka taqdiim iyo taakhiirkana waa laga laqbeyn karaa marka ayb maal marka waaba ku raaxaysanaya see loogu cadaaba haddii la dhaho mujaahid iyo qataada waxay yidhahdeen fi laayati taqdiimun wa taakhiir falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum fi lxayaati اddunyaa ay ku haystaan adduunyada dhexdeeda maalka iyo ilmaha ay ku haystaan ayaynan ku cajabgelinin inamaa yuriidu llahu liyucadibahum biha fi laakhirati saas marka in loo kala macneeyo waqiila waxaa la yidhi atacdiibka masaa'ibta ku dhacaysa waay maalka kasoo gaarayso xasanulbasri isaga waa wuxuu yidhi adduunyadu maalka ugu cadaabayaa alleh biakhdi zakaati minhaa asoon rabin ku faraxsanayn baa zakadii laga qaada marka waa dhiban yahay marka wuxuunan aamin rabin ayaa haddana markii la ayaa laga qaadaya ey yucadib yucadibuhum biha fi dunyaa biakhdi zakaati minha wanafaqati fii sabiili llahi baa looga qaadaa waana dhibsanaa ila waa munaafiqi waqiila yucadibuhum bاtacabi fii jamcihi inuu ururiyo ou ku daalaa wاlwajli fii xifdihi ilaalintiisana cabsi buu ka qabaa wاlkurhi fii infaaqihi bixintiina waa dhibe shaqadii buu ku dhibtoonaa ilaalintii buu ku dhibtoonayaa bixintii buu ku dhibtoonaa wاlxasrati calىa takhliifihi cinda man laa yaxmaduhu markuu sii dhimanayana maalkii inuu dad kale uga tegaayana waa ka shallaynaya qoomama ayb iyo inuu ilaahay xaggiisa aadaayo oo cudurdaarna agti uunan haysanin isagoon cudurdaar haysanin watashaqa ay baxdo anfusuhum nafafyaalkooda arwaaxdooduna ay baxdo walxaal hum iyaga oo kaafiruuna gaalo ah naftoodana iyagoo gaala ah inay baxdo wayaxlifuuna biاllaahi inahum laminkum wamaa hum minkum walaakinahum qowmun yafraquun wayaxlifuuna way dhaaranayaan kuwa munaafiqiinta bilaahi allay ku dhaaranayaan inahum iyagu laminkum inay idinka idinka mid yihiin ay fi ddiini waalmillati xagga diinta inay idinka kaga mid yihiin wamaa hum mana ahan iyagu minkum kuwa idinka idinka mida wamaa hum ma ahanin iyaga minkum xaggiina kama ahanin walaakinahum iyaguse qowmun qolo waaye yafraquuna baqayaan low yajiduuna hadday helayaan malja-an dhufays ay galaan ow amase maqaaraatin godad dhulka hoostiisa ah hadday helayaan ow amase mudakhalan meel la galo hadday helayaanba lawallow way jeesa lahaayeen ileyhi xaggiisay u jeesan lahaayeen malja-a meesha dhufayskaa xaggiisay u jeesan lahaayeen walxaal hum iyaga oo yajmaxuuna didaayo oo degdegayo iyagoo yaacayo ordayo oo degdegayo wayaxlifuuna way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan inahum iyagu laminkum inay idinka mid yihiin idinka dhaar iyo ina oo wax lagu sii adkeeyey yay ku dhaaranayaan waa dha magac allay ku dhaaranayaan haddana waxay leeyihiin inahum iyagu laminkum inay idinka mid yihiin ay ku dhaaranayaanoo lamin ahli dii laminkum ay fi ddiini waalmillati inay idinkaga mid yihiin wamaa hum ma ahan iyagu minkum yani idinka xaggiina kama ahanin oo yacnii waa munaafiqiin munaafiqiin hadday yihiin hadday isku diin ma tihiin xaqiiqada walaakinahum iyaguse qowmun qolo waaye yafraquuna cabsanayaan oo way baqayaan marka ayb low yajiduuna hadday hela hadday hadday heli lahaayeen oy helaan malja-an dhufays malja-a waa meel la galo oo qofku ku gambado dhufays ow amase maqaaraatin godad jamcu maqaarat waaxiduhaa maqaaratun maqaaratun waayo waaxidkeeda waa mafcalatun marka waa ismu makaan marka ayb goda godkii marka waaxiduhaa maqaaratun wahiya mafcalatun min gaara rajulu fi shayi yaquuru fiihi ninkii waa dhumbaday shaygiibuu ku dhumbaday idaa dakala hadduu hoos u galowa waxaana loo jeedaa maqaaraadku algiiraanu fi ljibaal godadka buuraha ku yaalo low yajiduuna hadday helayaan malja-an meel la magan galo dhufays ow amase maqaaraatin yacni godad dhulka hoostiisa hadday helayaan ow amase mudakhalan meel la galo makaan la galo mudakhalan asalkeedu waa mudtakhal daalkii taadayaa laysku idqaamay mudakhal bay noqotay marka asalku waa muftacal ayb min adkhala yudkilu ayb marka meel marka la galo laysku dhowro hadday heli lahaayeen lawallow weyjeesa lahaayeen ilayhi damiirka marka waxaa loo celinaa malja-a ama mudakhalan labadaas in loo celiyo waayo ayagaa mudakar ah awalna hal un baana loo celinaa saddexdan malja-an aw maqaaraatin aw mudakhalan ow ow baa layskula cadfay waa la tanwiiciyey damiirkii mufradaa laga dhiga hal midoo u laabana marka haddaan madkuuriya wax loo celinin lawallow way jeesa lahaayeen ilayhi ilalmalja-i dhufayskay u jeesa lahaayeen lawallow way jeesa lahaayeen ilayhi ilalmudakhali meeshaa la gelayo maqaaraad in loo celiyo xoogaa laga fiican yahay ilayhaa baa la dhihi lahay iyago waa muana walxaal hum iyaga oo yajmaxuuna didaaya oo cabsanayaan ayb marka munaafiqiintii marka maxaa lagu sifeeyey been kow cabsi fulaynimo waa lagu sifeeyey been iyo cabsi ayaa halkan lagu tilmaamay wa minhum munaafiqiintii man ayaa kamida yelmizuka adiga ku ceebeynayo fi sadaqaati sadaqaadka shanigooda kugu ceebeynayo fa in ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqaadkii xaggeeda haddii laga siiyo kahiiran wax badan raduu waa raalli noqonayaan wain lam yucdow haddaan la siinin minhaa sadaqadii xaggeeda haddaan laga siinin wax laga siinin wax badan aan laga siinin idaa hum waa iyaga oo yaskhaduuna xanaaqayo oo caroonayo nooc kale qeyb kaleoo munaafiqiintii kamida rasuulkiibay waxay ku ceebeynayaan waxa uu bixinayo dulkhuwaysiray kusoo degtaa layidhi aayaddan oo rasuulkaa wuxuu qeybinayey hanaa-im buu qeybinayey dulkhuwaysara u yimid markaasuu wuxuu yidhi yaa rasuulallah icdil cadaalad samey markaasuu yihi rasuulka weylaka faman yacdilu idaa lam acdil haddaanan anigu cadaalad samaynin yaa cadaalad samaynayo qad khibtu wakhasirtu waan hoogay waa khasaaray in lam akun acdil haddaanan anigu cadli samaynin qisada marka ninkaabay kusoo degtaa la yidhi nin munaafiqiinta kamidana waa kusoo degtayna waa la yidhi siday ahaataba munaafiqiintu calaamaadkooda waxaa ka mid a inay rasuulka duraan oo ay weliba ku duraan maal dartiis maalay nebiga ku duraayen mar walbana daabigoodu saas waay haddii wax la siiyana waa raalli haddaan wax la siininna waa xanaaqaye iyaga dhanba marka yacni mabda-oodu waa dhuuntooda dhuuntay wax ka maqlaan mabda' male cid ay yacni wax kale diin ma ma haayaan taasaa marka lagu eedeynaya rasuulkuna wuxuu yihi sal ll ly slam tacisa cabdudirham tacisa cabdudinaar tacisa cabdulkhamiila tacisa cabdulkhamiisa tacisa wantakas waidaa shiika falantaqash in ucطiya radya wain lam yucطa sakib hadii la siiyo waa raalli haddaan la siinina waa xanaaqa wax kale ma hayan waa dabeecad marka fool xun oo munaafiqiintu ay leeyihiin wa minhum munaafiqiintii man ayaa kamida yelmizuka adiga ku ceebeynayo fi sadaqaati sadaqaadka shanigooda kugu ceebeynayo ayb lamaza fulanu yalmizuhu wayalmuzuhu idaa caabahu ayb haddii la yidhaahdo marka ansaarta markii nebigu uu siiyey aqrac bnu xaabis iyo cuyeynat bnu xusnin alfazaari iyo marka xoogaa odayaalkii quraysh iyo odayaalkii carabta nebigu wax u badiyey ansaarta waatay xoogaa ka yar xumaadeen arrintaas oo xoogaa wax galeen oo nebigu isugu keenay gurigii anas uu yidhi waxbaan idinka maqlaye warkaas ka warrama inuu jiray u sheegeen arrintaas ay jirto waa kii nebiga ka qanciye ayagana qanceen see la yeelaa aayaddaas marka aayaddan ma qabane ayaga maadaama ay leeyihiin annagii waa soo dadaalnay waxna nalama siinayo kuwaana waa la siinaa seefteenna dhiiggooda uu ka qoyan yahay seefahooda dhiiggeenna ka qoyan yahay taas marka culimadu waxay yidhaahdaan dhacni oo fi diin a maynaan ma ka wadin mar walbana diinta waa garab taagnaayeen ayaga ee keliya un waxay ahayd caro qalbigooda ku dhalatay oo ay is yidhaahdeen armaa leydin hilmaamay bani aadamkuna waa iska maalka iyo wax marka la qaybinaa mudnaanta wuu iska jecel yahay laakiin marnaba ayaga daacadda kama tegin rasuulkaad dhibaysaanna isma lahayn ayaga intaas markii rasuulku uu la warramay uu la hadlayna waa kuwa iska ooyeyba oo marka oo markaas waxay yidhaahdeen allahu warasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisaa gallad badan laakiin nebigana ku yidhi dadku hadday xoolo lo iyo geel iyo ari qaataan idinkuna aad aniga i qaadataan miyaynan idin idiin cuntan maynin aaday intay aada u farxeen bay kulligood meesha kuwada ilmeeyeen marka ansaarta rabitaankooda iyo waxaan kuwaan isku mid maaha ayb waxna qofka bani aadam qalbigiisa waa iska geli karaan waa caddaysanaa haddii loo caddeeyana daa yacni sidiisii waaye gacantooduna marna nebiga sal ll l slam inay u gargaarayaan kama bixin oy garab taagan yihiin aan ujeedaa ma aynan ka dhammaanin ansaarta ayb fa in ucduu haddii la siiyo minhaa sadaqadii xaggeeda kahiiran in badan haddii wax badan haddii la siiyo raduu waa raalli noqonayaan wain lam yucdow haddaan la siinin minhaa sadaqaadka xaggeeda aan laga siinin wax badan idaa hum waab iyaga oo yaskaduuna caroonayaan tarkiibkan qur-aaniga cajiib uu leeyahay marka la yihi fain ucduu haddii la siiyo waxaa la yidhi waa raalli noqonayaan haddii loo diido laakiin maxaa la yidhi waxaaba ku kadinaysaoo soo degdegaysaba inay caroonayaan marka labada jawaab xooga waa kala duwan yihiin jawaabta hore fain ucduu minhaa raduu maxaa yeelay ka laasimi mayso markii wax la siiyaba hore inay raalli ka noqonayaan ma aha raalli ahaanshadooda hore ma ka imaanaysaa un tartiib tartiibay u imaaneysaa laakiin marka aan wax la siinin carada ay la imaanayaan waa markiiba waa la waa kala duldhacayaan nabiga sal lla l slam walidaalika jawaabta dambe wain lam yucdaw minhaa jawaab maxaa looga dhigay idaa fujaa-iye ah waxaaba markiiba kusoo kadinaysa caradooda waa caradooda bannaankay taallaan ayb walow anahum raduu maa aataahum ullahu walow haddii anahum iyagu raduu ay ku raalli noqon lahaayeen maa aladii kii aataahum ullahu alla uu siiyey wa rasuuluhu rasuulkiisii uu siiyey wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa annaga kan nagu filan allahu allah keliya waayo sayu'tiinaa wuuna siin doonaa allahu allahna siin doona min fadlihi fadligiisa wax naga siin doonaa khasaa-intiisa fadligeeda iyo wax naga siinayaa wa rasuuluhu baa na siinayo sadaqadou nooga qaybinayaa oo xaggeeda naga siinayaa inaa anagu raaqibuuna kuwa damcayoo jerinayaan nahay ilallahi ilaahay xaggii keliya un wax ka raadinayaan nahay hadday sidaa dhihi lahaayeen lakaana khayran lahu saasaa u fiicnaa lahayd lowda jawaabteedu waa muqadar ayb walow haddii anahum iyaga raduu ay raalli noqo ay ku raalli noqon lahaayeen maa aladii kii aataahum ullahu alla uu siiyey wa rasuuluhuna uu siiyey waayo siinta ilaahayna waa bixinaa nebiguna waa bixiyaa nebigu sidee u bixinaa waa qaybina qaasim oo rasuulku waa kii yihi sal ll l slam inamaa ana qaasimun anigu mid wax qaybinayaan ahay wallaahu lmucdi ilaahayna waa ka wax bixiya marka waana siinayaa waana soo gaarsiinayaa waa ilaahayna waana siinaa rasuulkiina waa noo qaybinayaayo waana siinayaa wa qaaluu ay dhihi lahaayeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu allah wa rasuuluhu laguma derin meeshaan fiil allah unbaa nagu filan waa tajriid oo tawxiidka ilaahay keliya subxaanahu watacaala loo jaridayo xasbunaa kan nagu filan allahu allah waxaana kusoo marnay suurat lanfaal yaa ayuha nabiyu xasbuka allah waman itabacaka min almu'miniin waxasbu man itabacaka waa alle kuwa ku raacana allah ku filan adigana allah kugu filan ayb sayu'tiina allaahu alla wouna siin doonaa min fadlihi fadligiisa xaggiisa u naga siin doonaa warasuuluhu baana siin doono oo rasuulkiina sadaqaadkii iyo wax naga siinayaa iyo hanaa'imtii iyo wixii markaa la helay inaa anagu raa ilallaahi alle xaggiisa oo keliya unbaan raaqibuuna aan jerinayna aan damcayna raqbada inay cibaado tahay waa laga qaadanaa meesha oo aayad waatana inaa ilallaahi raaqibuun macmuulkiyaa lasoo hormariyey xasri u keena cid kale ma damcayno rajadeenna ilaahay xaggiisay jirtaa waana sidaas sida la rabo ayb faidaa faraqta fansab wa ilaa rabbika farqab raqbadii marka ilaahay xaggiisa keliya wayadcuunanaa ragaban warahaban wakaanuu lanaa khaashiciin ayb walidaalika marka alraqbatu waalrahbatu cibaadaadkaa lagu soo daraa sidaa hadday dhihi lahaayeen lakaana khayran lahum kaasaa u khayr badnaan lahaa inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiini walcaamiliina calayha inamaa wax kale ma ahani asadaqaatu sadaqaadka zakaadkii lilfuqaraai unbaa iskale fuqaradii walmasaakiini baa iskale masaakiintii waalcaamiliina kuwa ka shaqaynaya calayha zakada yacni sadaqaadka ururinteeda korkooda kuwa ka shaqaynaya iska leh waalmu'alafati kuwa la dumayo quluubuhum quluubtooda la dumaya ayaa iska leh wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi luqumaha xoreyntooda ama fakintooda dhexdeeda unbay ahaatay waalghaarimiina iskale kuwa daynoobay wa fii sabiili llaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa yaa yacni ay ahaatay sadaqadu waa jihaadkii wabni sabiili musaafirkii baa iska leh fariidatan mafruudatan xaal ay tahay tun la gooyey oo la qadaray xaal ay tahay ayb min allaahi ilaahay xaggiisa laga gooyey oo laga qadaray ama farad allaahu sadaqaati ilaahay sadaqaadkiibau farad yeelay fariidatan gooyn ayuu gooyey farad yeelay min allaahi taah min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay wallaahu alla caliimun ku ogaal badan waayo xakiimun xikmad badan oo falsan mar hadday ayagu marka maal iyo sadaqaad iyo marka ay nebiga ku dureen ayaa alla wuxuu tilmaamayaa marka maalkii sadaqaadka weliba zakada sida loo qeybiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam addoon allihiisa ama raacayo amarkiisa raacayo meeshii wax dhig la yidhi unba udhiga isaga waxna gooni uma qaadanayo oo sadbursina ma samaynayo qofna kuma gardaroonayo nebiga sal alla l slam marka zakada asnaafta meesha masaarifu zakaad bay aayaddan ka hadle meesha meelaha zakada loo iilo de awalan zakada yacni waxay ku waajibta waa amwaasha waa cibaada maaliya waaye maalka ay zakada ku waajibeysana waa xoolaha nool lo-da geela iyo ariga dahabka iyo fidada acyaanta ay zakada ku waaji zakadu marka hore maalkaay ku waajibaysa cayn iyo qiimaa loo qaybiyaa cayntu marka waa xoolaha lo geel iyo ari dahab iyo fida dahabki iyo fidadii lacagtii kaydka noqonaysay iyadana dahabka iyo fidadaa la raacinayaa waayo dahabka iyo fidada maadaama ay wax ku qiimeysan yihiin oo ay wax lagu gato lacagta wax lagu gatana hadday meel iska taallo lacagtaasi waa ku laasimeysaa zako oo kayd iyo ay iska noqoto waxyaabaha dhulka uu bixiyo oo dhulka kasoo go-o beeraha beerahana waxay sakada uga waajibtaa wixii la quuto oo dalag ah lana kaydin karo almuqtaad waa laqu wax la quuto oo ikhtiyaaran loo quuto koow wax kaydsami karo wixii marka la quuto laakiin aan kaydsami karin zako kuma waajibta ayaga kuwayaalka noocaas oo kale ah ee khudaarta iyo waxyaabahan fruitska iyo zake ceyntooda ma ka waajibeyso kaydka hadda waa la kaydi karaa iyona ma la dhahayo kaydka laga hadlaayo waa biduuni kulfa waxaan kaydsamaynaa laga hadlaayo waxa fridge la geliyey ama mucaalajo lagu sameeyey oo qofkiiba dhib ugu sugan yahay ma laga hadlaayo marka waxaa dhulka ka baxo kuwaas waa laga bixiyaa mirahana ee dhulka ka soo baxo timirta iyo zabiibka ayaa zakadu ay ku laasimtaa marka waxaan sheegnay dahab iyo fido xoolaha looda geela iyo looda yaariga waxaan sheegnay waxa dhulka ka baxo markaa yacni baarihii iyo waxyaabaha lamidka ahaa ahaa waxyaabaha waxaa kaloo zakadii ku waajibtaa curuudu tijaara waxyaabaha ganacsiga ganacsigu marka waa qiimo zakaatulqiimana waa la dhahaa waxyaabaha marka qiimaha ay noqonayo waxaa weeyaan lacagtii badeeca la geliyo waxay rabta badeecadaas ha ahaato sanadka aakhirkiisaa la xisaabayaa aakhirulxawlka waxaa nisaab marka looga dhigayaa dahab ama fido hadba kay ku gaarto sidaasaana marka loo uu qofku u bixina waxyaabaha markaa dee qiimihii iyo acyaantaas iyo waxyaabaha sidaas oo kale ah ayay zakadu ku tacalluqdaa sababkeeduna waa maal zaka uu ka waajibo ka labaadna waxa uu yahay nisaab inuu gaaro nisaabkuna marka amwaashu waa kala duwan yihiin fiqiga aada loogu baaraa nisaabku xadkiisa marka uu gaaro unbay zakadu waajibe wixii nisaabka ka yarna qofka waxba lagama rabo xawl inta badan maalka waxaa loo shardiyaa xawl sanad inuu soo wareego inta badan waay waxyaabahaan sanad loo shardinina waa jiraa sida beeraha beeruhu haddii lix bilood ama saddex bilood ama afar bilood ay ku baxaan marka la guraayo unbaa la xisaaba waa laga sakaynaa wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi marka la guraayo bixiy unbaa la yidhi hadday sanad iyo iyo hee tagtana sanad iyo bar ay tagtana markaas la guraayo unbaa laga sakaynaa beerihi waxyaabaha aan xawlka loo shardinin waxaa ka mida maalan xoolihii oo kale iyagoo nisaab gaaraayo haddii sanadka dhex iyagoo nisaab awalba ahaa sanadka dhexdiisa hadday xooluhu dhalaan oo nisaab iyagoo waxaan ujeedaa yacni nisaab awal ahaa shan neef oo kalea joogta ama lix oo lix geel oo kale markaasaa kabacdii sanadkii gudihiisii bay dhaleen toban iyay noqdeen maalan toban ay gaareen aakhirulxawlka qofkaa toban buu ka sakeynayo shan ka sakeyn maayo ma la dhahayo kuwaanin sanad ma gaarin gadaalay ka dhasheen faracaani wuxuu raacaa asalka mar haddii asalku ou nisaab la ekahay waxyaabaha marka labadaasaan loo shardinin sanadka tijaarada iska socoto oo kale faa'iidada iyo asalka see la kala yeelaa faa'iidada iyo asalka in inta laysku daro laysku xisaabo saasaa wanaagsan waayo haddii kale qofku bil walbaba hadduu faa'iido helo yacni waxay noqonaysaa faa'iidadiina gaar uga zakey la dhaho inuu bil walba zake bixiyo marka abuu cubeyd kitaabul amwaal wuxuu leeyahay sanadka aakhirkiisa ha isku daro wixii aad shalay faa-iiday iyo wixii aad toban bilood ka hor faa-iiday waxa dhan isku dar afartan u qaybi sidaas marka yaa loo yacni ayuu u zakeynaa kuwaasna qiimada ama curuudu tijaaraha zakada iyadu waa ka waajibtaa bacd alculamaa baa waxay dhahaan xadiidka kusoo aroora waa daciif iyo waxaas laakiin ijmaaca yaallo dhowr culamo ay sheegeen aada u badan oy soo rareen in marka zakada ganacsiga in zaka laga rabo nadarka iyo qiyaaskuna waa keenaa ijmaacuna waa sidaas cumarna radia allahu canhu markii la su-aalay ninkii ximaas la dhihi jiray wax yaroo wuxuu watay qunuxyo yaryar iyo alaabo yaryarow ka ganacsanaya markaasu wuxuu yihi maxaa meeshan kugu jiro markaasu intaana iigu jirto markaasuu yihi qiimey kana zakana ka bixi intaad qiimayso ka sakey yani waxaad ka ganacsato haddii nisaab ay gaaraan waa lagaa rabaa ama dhul ha ahaado ama dhar ha ahaado ama daawo ha ahaato cayn maahan sakadaasi waa qiimo badeecadiia ilaa meeshaas ku jirto qiyaaskuna waa keenayaa in la yidhaha nin shan neef oo geela haystana bixi zako ninka ganacsigiisa kontaynaro soo dejiyana adiga lagaama raba zako in la dhaho haadaa waxaa weeye wax aada qiyaaska uga fog waayo naa kaas shanta neef haystana la daba ordo naskaa kugu waajibiyey kan kontaynarada soo dejina adiga waxba lagaama rabo yacni walidaalika waxaad moodaa abuu cubeyd aaduu u sugay wuxuu leeyahay dadka waxaas qabo oo curuudu tijaaro zake kama waajibto kalaamu ahlilcilmi ma ahan buu leeyahy dad culamaa maba kasoo qaadin banaan saa ugama soo qaadin marka waxyaabahaasna waa waxyaabaha ay zakadu ka waajibto sida loo bixinayana waa siyaalkaas hadda aayaddan innaga marka waxaa naga quseeyo masaarifta meela meesha lagu bixinayo badanaa dadku waxay weydiiyaan deynta see looga zakeynaa deyntu inay adiga kaa maqan tahay in adiga lagugu leeyahay hadday adiga kaa maqan tahay waxaa loo kala qaadayaa in aada ka quusatay iyo inaad rajo ka qabto haddaad rajo ka qabto sii bixi haddii aadan rajo ka qabin oo ay noqoto deyn oo may-uusa laga quustay markaas ma bixinaysa waagaad hesho laakiin waa xisaa waa bixinaya haddii aada lacal la hesho haddii aada markaas aada quusatayna xaaladdaas aada sidaa tahay maalkaas ma xisaabaysa waayahay midda adiga lagugu leeyahayna dadka hadda qaarkood deynayba ku ganacsadaan waxaa laga yaaba dukaanka nusna inuu leeyahay nusna inuu soo soo qaatay ou caddeeyo hadba mar walba hadhow marka muxuu sameynaa marka la gaaro waqtiga zakada deynta lagu leeyahay ma ka jaraa inta kaleba uu ka sakeynaa mase maya hadday sakada kugu soo gasho waxa aada meeshaas yaallo dhan waa ka sakeyne deyn xataa ha ahaadaan oo deyntu sake ma riddo sidaasna marka cuhmaan bnu cafaan yaa waxaa laga wariyaa inuu dhihi jiray bishii sakadiyaa gashay qofkii deyn iyo wax lagu leeyahay markaas wuxuu dhihi jiray ha bixiyo deynta imaamu shaaficina wuxuu ku macneeyey macnaheedu waxay tahay war intaynan sakadu idinku waajibin hadda wixii deyn la idinku leeyahay iska guda haddaad guddaan markaas sakadu waxay soo gelaysaa markaas inta aada haysato adiga oo aada leedahay ay sakada kusoo gasho intaasaad ka sakeynay markaas laakiin adigiioo deyntiina ka ganacsanayo haddii bishii sakada lagugu gaaro wax dhan waa isku daree meesha ama halagu tan dadkana waa bixine midda ilaahayna waa bixine sabab maalkaani sow ma kordhaayo deyntaan adiga faa'iidaa ka raadinayna xoolahan qofaad ka soo qaaday dukaankaa dhigatay xoolihiina waa u celinaya faa'iidadan adaa qaadanayo soo maha sakadu marka maal oo namaa iyo kororsiima lahay ku laasimtaa adna waa ka sakeynaya kaasna waa ka sakeynaya waa hal maal se hal maal laba qof uga sakeynaya haddii la yidhaahdo waxaa laleeyahy isku dhinac maaha isku ictibaar adiga waxaad uga sakeysay qiimo ahaan isaguna wuxuu uga sakeynayaa maal ahaan maal ka maqan maal waxaan ujeedaa kayd ilaa do ocoon dhigaba sanad soo wareega waa waa ka sakeynaya soo maha hadday labadoodu ka wada faa-iidayaanna kaba sii waaba iska caddahay markaas adu maal marka uun laba jiha leh waaye ayb dadka gobol marka waxay iska sameeyaan deynta jaraa intaas waa laygu leeyahay waxaa laga yaabaa toban kun oo dollar waaye sideed kunaa lagu leeyahay laba kunaa soo harayso labada kun unbuu ka sakeynaa oo la tacaamulaa waana ku shaqaysanaa sideedan kun faa-iidadeeda waa guraa ma fiicna saas ixtiyaadku wuxuu ku jiraa wax weyn maaha inaad intaad bixiso sakadii waa un maalkaagaa kugu bulaalayo ayb meeshaas marka maxaa lagu qiimeynaana waa u baahan tahay in dadka ay fahmaan maalka aada haysay dukaan ama badeecadaada maxaa ku qiimeynaya dadka waxaa ka shaa'ic agtooda waxaa aada shaa'ic uga noqday dahabay ku qiyaasaan siddeetan iyo shan garaam oo dahaba meeqo waaye intaasoo kunoo dollar nisaabku halkaasu ka bilowdaa waxaa laga yaabaa marka dad culamaana inay saas u jawaabaan sida badan marka saas yani haddii maalkaagu de dahab siddeetan iyo shan garaam oo la qiimo dhan yahay iyadu khilaaf male in zaka kugu waajibtay hadduu ka yar yahay ka waran haddii uu ka yar yahay nisaabulfida silvarka nisaabkiisuna uu gaarayo zaka waa lagaa rabaa ufiirso silvarka marka shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam waayo shan boqol iyo sagaashan iyo shan garaam oo qalin ah maalkaagu hadduu u dhigmo shan boqol sagaashan shan garaam oo silver ah haddii maal u dhigmo aada hayso sanad kusoo wareego zaka waa laga rabaa waayo nebigu wuxuu leeyahay sal ll l slam idaa kaanat laka mi-ataa dirhamin laba boqoloo dirham haddaad haysato waxaala calayha alxawlu sanadna uu kusoo wareego rubculcushur ama shan ayaa laga rabaa dirham marka laba boqoloo dirhamna waa shan boqol iyo sagaashan shan garaam oo fida ah khalaas marka haddaad intaasoo maala hayso waa in silfarkii lagu qiimeeyo saasaa ixtiyaadkana u fiican miskiinkana u dheef badan marka dad badan waxaa laga yaabaa inay halkaas gaarsiiyaan silfarkan iyo dahabkan see loo qiyaasaa waxaa loo qiyaasayaa waxaa laga fiirinayaa qiimiga waxa la fiirinayo dadku badanaa suuqaanay tagaan naagaha dahabka gada meeqa dahabka waa imisa silfarka meeqaad gadaan qofkan suuqa joogo waxbau saaranaa faa-iidau sii saartaa xoogaa haddii wax lagu qiimeeyo waa dhib iyada lafteeda waxaa lagu qiimeynaa suuqa caadiga ah qiimaha dah dahabka intuu ka joogo adduunku hadda waa iska fudud yahay haddaad gasho suuqyada waaweyn oo dahabka iyo lagu gado caalamka haddaad internetka gashood fiiriso qiimiga uu dahabka garaamkiiba uu joogo silfarka qiim garaamka intuu joogo waa helaysaa silfarka marka gar halkii garaam qiimihiisa waxaad ku dhufataa shan boqol iyo sagaashan iyo shan wixii kuu soo baxo saddex boqoloo dollar afar boqol laba boqol sagaashan iyo shan dollar ay noqonaya mararka qaar halkaasay sekada ka bilaabmay marka sidaas in loo xisaabaa marka yaa aada u muhiim ah masaa-ishaasaan marka waxaan islahaa xoogaa dadka zekada xaggeeda inay ka ogaadaan waa muhim aayadda marka maca macneynteeda iyo dadkan laftooda loo kala jeedo iyo shuruudaha ay wax ku qaadanayaan iyo xoogaa hadal ay u baahan tahay halkana ku joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi waasxaabih